maamulka shirkadda ilays ayaa guddiga ka hortaga shuban biyoodka gobolka togdheer ee maamulka somalilan ku wareejisay agab nadaafadeed oo ay ugu tala gashay ka hortaga shuban biyoodka madasha agabkan lagu wareejinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka togdheer bahda caafimaadka magaalada burco iyo xubno ka tirsan shirkadda ilaysa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ka mid ah madaxda shirkadda ilays ayaa ka warbixiyey agabka nadaafadeedda waxaan maanta halkan kasoo jawaabnay baaqii oo lagu yeedhay maalintii dhoweyd ka hortagga iyo diyaargarowga shubanbiyoodka ka dilaacay qayb ka mida dalkeena somalilan shirkaasoona loogu yeedhay caafimaadka gobolka iyo barasaabka oo uu barasaab ku-xigeenku gudoominayey shirkaa waxaan isla qaadanay oo lasla qaadan dhigay inay daaweyntu ka wanaagsan tahay ka hortagga waxa markaasi laskula qaatay shirkaasi in laga hortago oo diyaargarow la sameeyo ka shirkad ahaan ilays annagoo soo saarna dhammaan agabka nadaafadda waxaanu ballan qaadnay inaanu si dhaqso ah uga soo jawaabi doono inta aanay baahidu iman ama aanay dhibaatada laga cabsanaya aanay iman ilahay naguma keeno annagoo soo ajiibana waxaan maanta soo fulinay inaanu kasoo qayb galno oo keenno deeqdii ugu horreysay ee aan ku ballan qaadnay inaanu si dhaqsaa uga soo jawaabayno hadal badan meesha ma yaallo wuxumaa dadka u sheegaynaa iyo dadka kale kambaniyada kaleba wixii la ballan qaaday in ballanta la oofiyo waayo waxa weeyaan ballantu waxa weeyaan qayb kamid a diinteenna qofku waxa weeyaan wixii la ballan qaaday in hore loo fuliyo
suldaan jaamac nuur maayar ku-xigeenka magaalada burco ayaa ka mahad celiyey agabka nadaafadeed ee lagu wareejiyey guddiga
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka guddoonnay shirkadda ilays agabkan nadaafadda loo isticmaalayo halkan ay ku wareejinayso cusbitaalka guud iyo guddidii ka hortagga runtii baaqaas iyo guddidaasi si fiican baa u shaqaynaysaa shirkaddii koowaad ee gobolka wax ka soo saarta ee warshadeedu halkan ku taallo ee weliba nadaafadda la xidhiidha ay shaqadeedii tahay runtii aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa risboonka wanaagsan aad samayseen waxaynu u wada guntannahay waxa weeye si aynu caafimaadkeenna wax uga qabanno waxaynu cusbitaalka u soo booqannay waa inu cusbitaalkeennu yahay mid fakshana oo haddii ilaahay naguma keenay xaalad ay timaado aynu runtii dadkeenna ku badbaadin karno idinkuna shirkad ahaan aad baa ugu mahadsan tihiin shirkadaha kale ee ka shaqeeya nadaafadda iyo kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo farmasicalka combanieska daawooyinka soo roga ee intaba baaqan loo diray mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ku celinaynaa inay ka soo jawaabaan baaqii
si kastaba cudurka shubanbiyoodka ayaa inta badan ka dilaacay deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka togdheer ee maamulka somalilan